bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta aynu jecelnahay oo meel walba oo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaa taariikhdu ay ku astaysan tahay kow iyo soddonka bisha julaay sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya qaybo ka mida deegaanada jubbooyinka ayaa waxa ay sheegayaan in maamulka jubba uu guulo ka sheegtay dagaallo saacadihii lasoo dhaafay ku dhex maray qaybo ka mida gobolka jubbada hoose iyaga iyo ururka al-shabaab wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in tuulooyin dhowr ah oo dhanka waqooyiga dhanka koonfur galbeed soomaaliya kaga beegan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose dagaal ku dhex maray ciidamo dowladda federa ciidamo ka tirsan maamulka jubba iyo sidoo kale kuwa maleeshiyaadka al-shabaab ay guulo ka sheegteen gacantana ku dhigeen deegaanadaas oo lagu magacaabo oo ay ka mid tahay deegaan lagu magacaabo turqote wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in dagaaladu ay ahaayeen kuwo u dhexeeyay shabaab iyo maamulka kumeel gaarka ee jubba waxaana goobaha lagu dagaalamay qiyaastii soddon kilomitir ay u jirtaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hooste iftiin xasan baasto oo ah sarkaalka hogaaminaya howlgalka maamulka jubba ee deegaanadaasi ayaa waxa uu tilmaamay in maamulkooda ay u suuro gashay inay gacanta ku dhigaan deegaanadaasi oo haatana lagu sii daba joogo sida hadalka u dhigay haraadiga kooxihii halkaasi ku sugnaa ee ka midka ah ururka al-shabaab
cadowgii soomaaliyeed oo kusoo duulay maamulka jubbaland lagu jabiyey ayuu ahaa waxaan gacanta kaga dignay meel la yidhaahdo cabdi dhoore kadibna dagaal culus oo laiskugu soo noqday markay ahayd saacaddu afartii iyo barkii ayuu dagaal dib u qarxay ilaa haddana gacanta maamulka jubbaland ayay ku jirtaa cabdi dhoore marka adigu khasaaro ba'an baa ka gaaray nimankii cadowga soomaaliyeed ahaa argixisada waxaa ka mid ah midda hadda aan kaala hadlayno oo taliska weyn ah tii saakay gacanta lagu dhigo cabdi dhoore ah shabeelley iyo aqraar intaasaan hadda gacanta ku haynaa insha allah doonaa buulaxaaji ilaa iyo birole hal gaari baa laga qabtay gaarigii waa gubtay waxbaa gaaray adigu taliskuu yaallaa meesha raaca ciidankuu yaallaa insha allah isagana waa idiin soo bandhigi doonaa saacadaha soo socda dhanka kalena dadka ku dhaqan deegaanada lagu dagaalamay ayaa soo dhoweeyey gacan ku-dhigista ciidamada maamulka jubba iyagoona tilmaamay in dhibaatooyin ay ku hayeen kooxihii ururka al-shabaab ka tirsanaa ee hore kugu sugnaa deegaanada maanta lagala wareegay al-shabaab shacabka ayaana tilmaamay in dhibaatooyin xoogan ururkaasi ay ku hayeen dadka ku dhaqan deegaanada lagala wareegay maanta ururkaasi nimanka shabaab la yidhahda aad bay noo dhibaateeyeen maalkaynay bay bannaysteen dhiiggaynay bannaysteen waad maqlaysiin waad arkaysaan waxaan u baahannahay maamulka jubbaland inuu wax nooga qabo dhib intaana nooga filin waa arkaysaa maalin kasta waa nala dilaa waa la dhacaa baad baa nalaga qaataa waxaan u baahannahay ina gacannala ka siiyo sida uu dhaqsaha badan maamulkiisa waxaan u baahannahay maamulkii inuu na caawiyo nimankaansaaka tuuladan lidii xoreeyey ka waran saaka tuulida aad baan u taageeraynaa maamulka aad baan ugu taageeraynaa dhibaato badan baa nugu haysatay in nalaga dul qaadana ilahna waan ka rajaynaynaa maamulkuna waxaan gacan inuu naga siiyan u baahannahay walaa haddee waa baad waad aragtaa sanadkiiba intaa sanadkiiba labadii halkii sanaba laba tiri baa xoolo noolaga qaadaa oo baad ahna laga qaadaa ilaa hadda ay nagu socotaa marka waxaan u baahannahay maamulka inuu gacan naga siiyo nalaga dul qaada dhibaatada ay ku qabteen dhibaato badan oo dadkii shacabka ay gumaadayaan shalay ninbay dileen daraat nin kaloo shacbahay dileen marka ay leeyihiin maamulka micnaha anaga dhaxayn maxaad u socotiin malcilla maamulkii micnaha ay dhibaato ugu soo jiidayaan shacabkii oo micnaha intaa argagixiso iyo dhibaato micnaha ay ku dhac wararka ka imaanaya degmada garbaharey ee gobolka gedo ayaa waxa ay tilmaamayaan in halkaasi si aada loogu soo dhoweeyey wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ka anbabaxay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya asigoona halkaasi gaaray wararka socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu ku gaaray degmadaasi ayaa waxa ay tilmaamayaan in si aad ah shacabka ku dhaqan degmadaasi ay ugu soo dhoweeyeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayadoona loo gelbiyey guriga martida ee degmadaasi wararka ugu dambeeya laga helaya magaalada garbahari ayaa waxa ay tilmaamayaan in haatan madaxweynaha kulamo uu kula leeyahay gudaha degmadaasi madaxda iyo mas-uuliyiinta ka tirsan deegaanadaasi iyo sidoo kale bulshada qeybaheeda kala duwan madaxweynaha soomaaliya ayaana u kuurgalaya xaaladda nololeed ee gobolka gado gaar ahaan degmada garbahari iyo sidii gobolkaasi qeybaha ay kaga harsan yihiin ururka al-shabaab looga saari lahaa iyadoona madaxweyne xasan sheekh maxamuud socdaalkiisana uu noqonayo tan iyo markii loo doortay xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya kiisii ugu horreeyay uu ku gaaro gudaha gobolkaasi gado wariye madax bannaan oo lagu magacaabo garaar adan oo ka mid ah wariyaasha ku sugan gudaha degmada garbaharey ayaan qadka taleefoonka kula xiriiray waxaana wax ka weydiiyey socdaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee degmada garbaharey iyo sida dadka ku dhaqan degmadaasi ay u soo dhoweeyeen aad baad u mahadsan tahay saacadihii ugu dambeeyey waxaa magaalada garbaxiri ee xarunta gobolka idin soo gaaray madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya sultaan xasan sheekh maxamuud iyo wixii dallaarada uu hogaaminayo madaxweynaha garoonka waxaa si aad ugu soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada sida ururada haweenka dhallinyarada iyo weliba maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo saraakiisha midooda africa ee ku sugan gobolka gego runtii madaxweynaha markii uu soo degay garoonka saacada dhigtay dadweynaha waxay muujinayeen farxad aad u badan waayo waa markii ugu horreysay ee tan iyo markii la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu soo gaaro gobolka gedo aad bayna ugu faraxsanaayeen waqti xaadirkan oo kula hadlayana madaxweynaha waxaa loo soo gudbiyey guriga dhismaha martida ee hoyga hoyga maaragtay loogu loogu talagalay martida mataqaana caalamiga iyo iyo qaybaha kala duwan waftiyada korkeeda muxuu ku saabsan yahay ayaa lagu sheegay socdaalka madaxweynaha ee degmada galbaharey maanta uu ku gaaray
safarka madaxweynaha ilaa iyo hadda waxa weeye waxyaabaha uu ku saabsanaa lama shaacin madaxweynaha hadda waxaa fadhiya qolka ee soo dhaweynta waxaa la filayaa saacadaha soo socda inuu ka hadlo waxyaabihii u yimid gobolka iyo weliba inuu jeediyo khudbado kala duwan isagoo la kulma raba qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhaqanka gobolka iyo weliba dad walba oo xilligaasi u arka inay tahay muhiimad gaar ah marka waxaana safarka madaxweynaha uu kusoo beegmayaa ayadoo gobolka ay ka socdaan maaragtay dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ku aadan shirweyne caalami ah oo looga hadlaya arrimaha gobolka iyo nabadeynta iyo midnimada gobolka runtii xilligaas ay kusoo aadaysa imaashaha madaxweynaha wixii warar ee kusoo kordhana socdaalka madaxweynaha ee gobolka gedo wararka dambe ee raadiyo wardheer ayaad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodala laga helo halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay inay xaliyeen caqabado ka hor yimid shirkii shalay ka dhacay gudaha madaxtooyada soomaaliya kaasoona u dhexeeyey maamulada ka arrimiya gobolada dhexe ee dalka soomaaliya kulanka ay shirkaasi ayaa lagu saxiixay heshiis kaasoo ayna kala saxiixdeen maamulada ka jira gobolada dhexe ee dalka soomaaliya iyo madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya kaasoona looga arrisanayo maamul loo sameeyo deegaanadaasi xasan sheekh maxamuud ayaana tilmaamay in shirkaasi laysku afgartay dhowaana la hirgeli doono maamulku meelgaara oo ay yeelan doonaan gobolada dhexe ee dalka soomaaliya waxaana heshiiskaasi ka maqnaa shalay maamulka ximin iyo xeeb kaasoo qaadacay ka mid ahaanshaha heshiiska shalay ka dhacay gudaha madaxtooyada soomaaliya dhanka kalena magaalada cadaado ee xarunta maamulka ximin iyo xeeb ayaa maanta waxaa ka dhacay dibadbax aad u xoogan kaasuona looga soo horjeeday shirkii shalay ka dhacay gudaha madaxtooyada soomaaliya kaasoo heshiiska lagu kala saxiixday waxayna maamulkaasi tilmaameen inay qaadaceen aysan marnaba raalli ka noqon doonin waxyaabaha shalay ka dhacay xarunta madaxtooyada soomaaliya maamulada ximiniyo xeeb iyo galmudug iyo sidoo kale ahlu sunna wal-jameeca ayaa horey kaga heshiiyey in deegaanadaasi loo sameeyo maamul ay ku midaysan yihiin ayagoona tilmaamay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay wax ka ogaato maamulkaasi balse waxay tilmaameen dowladda inay goobta keentay wax iyadu ay wadato keliya aan danna ugu jirin dadka ku dhaqan deegaanada maamulka loo samaynayo ximiniyo xeeb ayaa shalay aanan ka soo qaybgelin kulankooda iyadoona madaxweynaha maamulkaasi waraysi uu siiyey idaacadda barkulan oo ka mid a idaacadaha ka howlgala gudaha dalka soomaaliya ku tilmaamay in heshiiska uunan kala saxiixan asiga dhankiisa madaxweynaha soomaaliyana ay kulmeen balse ay ka wada hadleen oo keliya sida hadalka u dhigay arrimo gaara oo ka mid ah xaaladda dalka soomaaliya wararka laga ka helaya qeyba ka mida gobolkaasi baay ayaa waxa ay tilmaamayaan in ururka al-shabaab ay isaga bixeen deegaanka qasax dheer habeennimadii xalay ahaa iyadoona sidoo kale maamulka gobolkaasi ama maamulka degmada bardaale ay ka warbixiyeen kabixitaanka ururka al-shabaab qayba ka mida gudaha gobolkaasi guddoomiyaha degmadaasi oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamo ka tirsan maamulka ay ku wajahan yihiin haatan deegaanka qasax dheere oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada bardaale ee gobolkaasi baay waxa uuna tilmaamay inaysan garanaynin halka iyo goobta ay caga dhigteen kooxihii hore halkaasi kaga arriminayay maxamed isaaq aracase oo ka mid ah ama ah guddoomiyaha degmada bardaale ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamada maamulka degmadaasi ay haatan kusii wajahan yihiin goobta ay isaga baxeen ciidamada qasax dheere asigoona filaya saacadaha soo aadan in halkaasi ay gacanta ku dhigaan ciidamada ciidamada maamulkaasi deegaanka hadda bardaale meel ay ka horsu yihiin malaha maadaama dawaano culus aan la galnay nimankii nabadiidka ahaa marka hadda degmada qasax dheere bardaale meel udhexaysa oo xadarka iyo dhulkaas ku baaxsan weye dhulka hadda iskaga baxeen dhinaca diinsoor bay ugaxeen hadday shabaab gacan birbeer hataa iyo dagaal adag baa lala galay shacabkina wuu ku kacay oo kacdan shacab baa ka jira deegaanada madax dheere iyo bardaale saasay uga carareen marka nimanka nabadeedka ah shacabkaasma ku dhex duumaalaysanayaan inuu wax tabada ay hayaan kao male waxaan rabaa inaan degmada qasax dheere haddana aan usii gudubno oo annakii qasax dheere iyo iyo dhulkaas hadda goobguduud iyo owdiile iyo dhulkaas in aan isbahaysano oo degmada halka degmo gobolka baay ka maqan oo diinsoodaan gacanta ku soo celin gobolka saas way go-aankan hadda aan leenahay hadduu ilaaha yidhaahdo nimanka nabadeedka wax loo adkaysan kara maaha maadaama maanta ay fursad tahay oo nimankii ay burbureen oo awood ay laheen oo barabagaanna usoo haray inaan shacabka inta dhiman ka dulqaadno haddii dowladda soomaaliyana meelaha la xureynaya waxaan rabnaa inay gargaar degdega usii soo ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya oo garabka helaya kuwa amisom ayaa waxa ay maanta howlgalla ka sameeyeen degmooyinka howlwadaag iyo hodan iyadoona howlgalka intiisa badan ee uu ka dhacay suuqa weyn ee bakaaraha halkaasi oo ciidamadu baaritaano muddo saacado qaata ay ka sameeyeen waxayna gacanta ku dhigeen dad kor u dhaafaya ilaa iyo boqol iyo konton ruux ciidamada ayaa howlgalkoodan waxa uu ka dambeeyey ka gadaal markii maalintii shalay ahaa gudaha suuqaasi lagu qaarajiyey sarkaal ka tirsan ciidamada nabadsugidda soomaaliya iyadoona isla kooxihii dilkaasi geystay goobta lagu qaarajiyey oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan kuwa ammaanka howlgalka oo muddo qaatay ayaa saameyn xoogani ku yeeshay isu socodka dadka ku dhaqan gudaha suuqa xoolaha iyadoona dadku ay ka warbixiyeen sida uu u saameeyey howlgalkii maanta ka dhacay degmooyinka hodan iyo howlwadaag kaasoona looga gol lahaa sidii lagu xasili lahaa ammaanka degmooyinkaasi iyo gaar ahaan tan suuqa bakaaraha oo ah suuq ganacsi oo aada u weyn meesha degan saaka waxaa kusoo warra xilligii ay taageen laba tobanka saabi sabaxdabo ciidaman ugandha iyo soomaali isku jira ayaa baaritaanka dhimasho haa waa qayb iga qaadanaya dadka dhakuyasa waxa ay leeyihiin waxaa ku jira ciidaman cadaan faransiis cadaan ciidamo cadaan ku jira leeyihiin waana dad aad u badan u qabtay laakiin ma naqaano qaar waa la sii daaleeyay qaarna waa la hayaa marka anaka dad kacabaana banaanka ka juuray gudaha anaga anaa jiri laakiin saa qaracday marka waxaan u maleeya inay olgalka daba joogo dagaal sii ka dhacay meesha walahi nadi boqol iyo konton boqol iyo amar waay waa saas waa badan yihin laakiin ugama qaar waa kii dadkii dadka toon kale lahayaa waa diganta waa diganta wax oo kalaata ciidanka oo kale in sameeya waa ka bixaya marka waa diganta waa wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah cabdiraxmaan bare ducaale ayaa waxa uu maanta kulan la qaatay guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka soomaaliya kaas uuna kala hadlayay sida loo yaray kalo safaaradaha soomaaliya ay ku leedahay dalka dibaddiisa kuwaasoo haatan dhaqaale ku filan aana loo haynin guddiga baarlamaanka ee arrimaha dibadda iyo wasiirka kulankooda ayaa muddo saacadaha qaatay iyadoona laysla meel dhigay laislana ogolaaday in la yareeyo safaaradaha iyo sidoo kale shaqaalaha ka shaqaynaya kuwa ay dowladda federaalk ee soomaaliya dhaqaale ahaan bixin karayso kulanka kadib wasiirka ayaa la hadlay warbaahinta asigoona ka warbixiyey ka faahfaahin bixiyey waxyaabaha uu ku saabsanaa kulanka maanta uu la yeeshay guddiga baarlamaanka ee dhanka arrimaha dibadda iyo asiga u dhexeeyey waxa uuna tilmaamay inay isku afgarteen in la yareeyo safaaradahaasi maadaama dowladda aysan haatan awoodin in dhaqaala ay bixiso faa'iidada inoo garto markaa inaanu arrimaha dib u habayno ama sii hagaajino gaar ahaan maanta waxaanu ka wada hadlaynay arrinta cusub wasaaraddu ay ku tala jirto oo ah dib u eegidda ama dib u habaynta safaaradaha dalkeenna u jooga dibadda waan is leenahay way buuxdhaaf safaaradu waa buuxdhaaf nambarkoodana wuu badan yahay marka la eego sida inagu waxaan haysano dhaqaalaheenna marka la eego warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khayaarta aynu jecelnahay oo maanta waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tanii intaan mar kale dib u kulmayn waxaan idinkaga tegayaa sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu